النبي الكريم إمام الحنفاء وقائد الغر المحجرين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا waa xadiidka boqol kun iyo labiyo toban kamida baabka jinaayaadka iyo waxyeelada bani aadamku geysto iyo waxa ka dhalanaya وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي وعن كول بول علي بن أبي طالب هل عندكم شيء أكتي ميو يهي شيء من الوحي وحي كمدة غير القرآن وآن قرآن كأهين والعلي يوحى قرآن كأهين ووحي ونبقوا إذن كقوني لي متراه qaala wuxuu uhi laa ma jiro waladii ilaahay baan ku dhaartay falaqa alxabbata xabadda kala jeexay xabadda firida ah ee dhulka ka soo cagaaraysa ilaaha kala jeexay baan ku dhaartay wa dara anna samata naftana abuuray wa dara anna sama naftana abuuray ilaahaasaan ku dhaartaye wax uu nebigu nagu gooni yeelay ma jiro ilaa fahmun faham mooyaane fahamkaasoo yuctiihi illaahu ilaahay uu siinayo rajulan fi lqur'aan ninuu qur-aanka ka siiyo mooyaane warde wax ilaahay fahamahoo qof uu qur-aanka ka siiyo mooyaane oo taana aanay ahayn wuxuu nebigu dee cid ku gooni yeelay waxuu nebigu nagu gooli yeelay haddaanu aalu beytka nahay ma jiro qur-aanka nimbe wuxuu ka fahmo waa halkeeda dee wamaa fii haadihi saxiifa iyo xaashidan waxa ku qoran xaashidan waxa ku qoranna wax iska cad bay ahaayeenoo asxaabtoo dhami ay wada ogaayeen qultu waxaan idhi wamaa fii haadihi saxiifa oo xaashida maxaa ku qoran qaala wuxuu uhi alcaqlu magtaa ku qoran alcaqlu magaha iyo magta iyo sida la ysugu yeelanayo wa fikaaku lasiiri qofka la haystaha ah in la furtoo la sii daayo wa fikaaku lasiiri qofka la haystaha ah isagana in la sii daayo wa yusamaa kullu akiidin asiiran qofka amaha la xidhaa mayaan la xidhina waa qofka la haystaha islaamku wuxuu dhiirigeliya in la sii daayo walaa yuqtalu muslimun bikaafir qof muslima inaan gaal loo dilaynina xaashidan way ku qoran tahay walaa yuqtalu muslimun qof muslima lama dilayo bikaafir bisababi qatlihi lilkaafir dil uu gaal dilay iyadana looma dilayo intaasibaa ku qoran buu yidhi o macnahedu waxa wey intaasina wuxuu nag aalubeytka ku gaar yeelay maahayne wax dee la yska wada ogaabah waxaa cali soo baxday iyadoo caliba nool yahay aragtidan shiicadu ay qabtee ah in cali asxaabta uu wax dheer yahay qaarkoodna way sii wadaan boo nebigaabu dheer yahay bay idhahdaan waxay sheegeen inuu og yahay waxaanay asxaabta ogay inuu nebigu ku gooni yeelay sir iyo waxyi aan qur-aanka ku jirin taasina waa masalaha shiicada agteeda dee macruuf ku ah cali baa markii arrinkii soo baxay aaba la weydiiye o la yidhi haddaa aalu beytka tihiin waxuu nebigu idinku gooni yeelay miyuu jiraa intuu aada u dhaartay isagoo dareemaya dhibka arrintaasi ay leedahay ayaa wuxuu yihi wax nalagu gooni yeelay ma jiro qofka wuxuu ilaahay qur-aanka ka fahamsiiyey dee waa halkeeda oo fahamka ilaahay baa bixiya waxyaabaha qaarkood oon qur-aanka ka fahmay hadday jiraan taasi waa xaalad gaar ah laakiin wuxuu nebigu nagu gooni yeelay ma jiro xaashidanna waxbaa ku qoran bu waxa ku qoranina maba badnee magaha sida loo kala qaadanayo iyo islaamka oo dhiiriyey qofka la haystaha in lasoo furto iyo qof muslima gaal inaan loo dilayn saddexdaa arrimood baaba xaashidana ku qoran marka xaashida waxa ku qoran majhuul iyo mastuur toona ma aha waa wax iska cadba marka halkaa waxaad arkaysaa cali waa deedifeeyey radia allahu canhu wixii ay sheegayeen sheekhu wuxuu halkan usoo qaatay walaa yuqtilu walaa yuqtalu muslimu bikaafir qof muslima inaan gaal loo dilaynin waynu soo marnay sayidku hadduu addoonkii dilay inaan loo dilaynin waalidku hadduu weladkiisii dilay inaan loo dilaynin qofka muslimka ahi hadduu gaal dilo inaan loo dilaynin marka waa shuruudihiiba maragtay qofka la qisaasaya waa inuu la mid yahay ka loo qisaasayo xagga xornimada iyo xagga maaragtay waalidnimada iyo xagga islaamnimada waa kan kalena wuu sii akidayaa baabka ah waأkrajahu أحmed وأbu dawuud والنasaaءi min wجهi آakخar weji kale iyagu waxay ku wariyeen can caliyin iyagoo cali ka warinaya wa qaala fiihi wuxuu ku yidhi xadiidkaa cali almu'minuuna dadka ilaahay rumeeyey tatakaafa'u way isu dhigantaa waa isu beegtoontaa dimaa'uhum dhiigooda wayascaa waxa ku shaqaynaya oo ku howlgelaya bidimmatihim magantooda adnaahum ka u hooseeya wayascaa bidimmatihim maganta ay bixiyaan waxaa ku howlgeli kara bidimmatihim adnaahum adnaahumka ugu hooseeya ama da-yar ama addoon ama dumar dadkaa hoos loo eego ayaa magangelyadooda xataa loo tixgelinaya wahum dadka ilaahay rumeeye mu'miniinta ahi yadun gacan keliyay u yihiin calaa man siwaahum cidda ka soo hadhay gacan keliyay u yihiin muslimku wuu u midaysan yahay ciddaan iyaga ahayn walaa yuqtalu mu'minun bikaafir qof mu'mina gaal looma dilayo waanay sinayn walaa duu cahdin qof cahdi u saaxiibana fii cahdihi ballantiisa isagana laguma jebin karo intuu cahdiga ku jiro macnaa walaa yuqtalu duu cahdin qof ballan iyo heshiis lala dhigto gaalada ka midana lama dili karo fii cahdihi inta uu ballantaa qabo ee muslimiintu ay siiyeen marka riwaayadan dheeraadka ahi waxay tilmaantay kaa horunbay sii akidayo labada qofa la isu qisaasayaa inay ku siman yihiin xagga islaamnimada arrin kale oo siyaasiyana way sii raaciyey xadiidkuyo odhanaysa dadka muslimiinta ah magantooda waa ku midaysayin macnaha kuwooda acyaanta ahay maganta ay bixiyaan iska daayo xataa adnaahum kuwooda u hooseeya isna hadduu addoonkii iyo ruuxii dumarka ahaa iyo kuwaas hadday magangelyo bixiyaan inta kale kuma fashilinayo magangelyadooda way u tixgelinayaan waxaa kaloo xadiidku sii tilmaamay inay gacan qura u yihiin dadka muslimiinta ahay cidda ka soo hadhay oo aanay iyagu ku qaybsamaynin ciddii ka soo horjeeda qofka mu'minkaa gaal looma dilayo qofka ballanta lala dhigta ee gaalada ka mida ballantaa inta uu ku jiro lagagama baxayo lama dilayo intaasuu sheegay xadiidkan mustafaadaadka xadiidka ta u horeysa waa taa weeye saddexdaa madhab saasay ku tegeen maalik shaafici axmed iyo culamada muslimiintu saasay u badan yihiin in qofkii gaalka ahaa hadduu mid muslimi dilo xeer ciqaa siyaabo kalea loo ciqaabi karaa dee xabsiga wixii la mid a laakiin looma dilayo abu xaniifa wuxuu leeyahay mee kii ina dhex joogay ee dimiga ahaa ee sharcigeennu uu xukumayey cashuurta bixinayey muwaadinka labaad ahaa haddii uu dilo waa la dili buu yidhi oo wuxuu usoo qaatay aayadihii caamka ahaa ee ka warramayay nafba nafta kale in loo qisaasayo kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla iyo aayaddii kale annafsa binnafsi iyo waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwalihi sulطaana xusuusta caamka ah laakiin jumhuur lmuslimiin aw ilfuqahaa culimada islaamku waxay iyagu daliishadeen ee axaadiidtan saxiixa ah nusuustaasi waa caam sheekhaasi daliishaday laakiin axaadiidtan baa khaas ka dhigaysa had iyo jeerna nas caamah iyo nas khaas labada waa in la isla akriyaa marka labada qofee isu dhigma ayaa la isu qisaasaya calina waa kii riwaayadii kale lahaa min asunati anlaa yuqtala muminun muslimun bikafir waa lifaqdi lkafaa'ati bayna almuslimi waalkaafir isku kufbaan ay u ahayn sidii sayidkii addoonkii oo kale qofkii markaa gaalka ahaa hadduu muslim dilo isaga waa la dili sida muslimiintu isla isla waafaqsan yihiin iyo axaadiidta soo socota sida aynu ku arki doono ninka yuhuudiga ah ee inanta yar dilay ee muslimadda ah ee isagana nebiguu dilay calayhi salaatu wasalaam waayahay meesha laga hadlaya waa caalam islaamku nool yahay laakiin tan imika ee islaamku tawafayba ay tawafeen qof haddii kumayaal muslimiina la laayo bam lagu buufiyana sida duksigoo kale ay yihiin nin gaala haddii la dhaawacana adduunyadu taquumu dunya walaa taqcud adduunyadu ay istaagaysa aanay fadhiisanayn laga hadlayaa tan maaha waa dee meel muslim muslim noole uu jiro oo mariiqa laga tiibin aweta la sheegaya nin cad buu isku taabtay oo reer yurub oon afaarihiisaba la gelin lama laha dil laakiin hadday dhacdaba qofaan xataa xaq loogu lahaynba dilka hadday dhacdaba wey ile bani aadamku had iyo jeer lagama waayo dhibaatooyinkaas midaan aqba kii xaqa loogu lahaa la dagaalamayo lagama hadlayo oo isagu wuxuu inaga dilana dee cid isweydiin mayso isaga waxaynu ka dilana dee hadalba kama joogo ee waa qof aan xaq loogu lahayn dilka haddii dilkaasi uu ku dhaco qofka dila dabcan dee xeer ciqaabe siyaabo kale qaadigu u ciqaabi doonaa ama maamulka muslimiintu waxa se qadiyad markay dil gaadho halkaasuu islaam ka taagan yahay had iyo jeer dadkii hore waxaad moodaysaa soomaalidu dee beriga ingiriiska sutida ay kula jireen waxaad moodaysay in ay dee dareensanaayeen mushkiladda oo inuu isticmaar haysto oo maaragtay u xoog sheeganaya ay dareensanaayeen markii nimankii madaxda ahaa ee muxuu ahaa magacyadooda aada uma kala aqaanay odayaashii horaa garanaye cofil iyo kuwii kale la layn jiray waxaa ninkii baro saafka ahaaba culimadii bu ihi soo xukuma ninkan ingiriise dee dishee qoladiina geeljirahay bal ka soo warrama xeer ciqaabeedkiisa dee culimada waxay idhaahdeen loo dili maayo ninkan muslimka ah kaa gaalka ah laakin de waxaad leedahay mag magtuna boqol halaadi waxaa maahe ka ahlu kitaabka dee waa sida diinteedu sheegayso waa dhowr iyo soddon halaad one third ama thuluth saddex taloolow dalool ayumaa lagu soo qaadaya labada kale ma jiraan maadaamau gaaliya war waxaasi arrin maha macno kala keena may anagu intaasi baanu ku haynaaben dawladdii ingiriisku la hadla wuxuu dee nimanka halkaasi taagan yihi war dee dadka aada xukumayso waa inaad diintooda iyo dhaqankooda wax ka taqaanaaye ama intaa yar ka qaado ama iska daayo sidaada kale u isticmaarsa bay dhahay oo ninkaa isaga ahay wuu ka shubaye wax ka weyn baynu eeganay dhahaye diintooda iyo dhaqankooda u daayo dee sidaasun kula soco bay dhahay waxbana hebela lasoo qabsiya la dilaba iska dhaafo macnaha ingiriisku wuxuu ahaa maakir macnaha nin xagga makriga ayuu ku badin jiray halka imika maraykanka oo kale dee dariiqatu caboy ayuu isagoo ku socdaa in xoog xoog wax lagu fuliyo laakiin isagu wuxuu ahaan jiray inuu meesha qaniino dabeetana afuufo istraatiijiya dheer uu yeesho si yar qabowgu dadka u wadi jiray marka laba barnaamij oo kala duban ayay wateen marka waxaan uga jeednaa haloo xaq dhowro buuri diintooda siday qabtaba u xaq dhowro ka gudub arrintaas waaya xadiidku waxa uu tusinayaa oo kale qofka mucaahadka ah ee ballanta lala dhigto muslimiintu ballanta la galaan in aan la dilaynina la daynayo man qatala mucaahadan lam yurax lam yurix raa'ixata aljanna jannada urteeda ma helo ayaa uu leeyahay xadiidkaasi wa huwa alkaafir yucqad amaanan aw yacqid amaanan yadkhulu bihi bilaada almuslimiin fahuwa fi amaani lmuslimiina xataa yacuuda ila bilaadi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum way isu dhigmaan waa la isu qisaasaya yascaa bidimmatihim adnaahum xadiidku dad badan baa fahmin tafsiirkiise waxa weeyaanuun magantooda waxa ku shaqaynaya ka u hooseeya ayaa yascaa waxa ku soconaya bidimmatihim maganta ay muslimiintu bixiyaan ay leeyihiin adnaahum ka u hooseeya adnaahum baa faacila macnaha kooda u hooseeya ee la leeyahay waa iska qof hoose hadduu magan bixiyo waa loo degin la odhan maayo muxuu macnee leeyahy kani mar haddaanu qof mas-uulah iyo qof acyaanta toon ahayn magantiisu magan noqon mayso la odhan maayo waktigu sanadkuu xoreeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maka dadkii halkaa joogay waxaa ka mid ahayd cali walaashi umuhani nin gaalada ka mid ahaabay magantiisa show dee dadkana dhibay berigii hore cali baa soo cararay oo ninkiibuu doonay inuu dilo calina waa walaalkeed waa ninkana dilin bay tidhi anigaa maga siiye caliow maya dhan uga baydh buur nebigay ka ashkatay soo waxay tidhi dee ninaan maga siiyey buu cali doonaya inuu dilo rubamaa dee inuu dumaanshiyadeeda ahaa dumar kuwaase uhaweyni kadibna nebigu wuxuu ugu jawaabay qad amanna man ammanti yaa ummahani magantaa waanu siinay qofka adigu magantiisa ummahaniya sidaas sida markaa dee ruux dumara bay ahayd magan ay bixisay buu nebigu yihi annaguna haddaanu muslimiintii kale iyo madaxdiinahay kuu daynay magantaa marka way dhacdaa iminka dad badan oo dee gaalada ka mid oo muslimiinta waddamadooda yimaada in la dilo waxaad moodaa laba arrimood unbuu u badan yahay dilkoodu mid la leeyahay gaallimuu faafinayaoo dee laga shakisan yahay ama dhibaato ku haya dadka muslimiinta ah oo maaragtay tansiir iyo wax faafinaya iyo qof cadhaysan oo dee muslimkaa la laynayo ka xanaaqay miduu ku quustay labadaasay u badan yihiin sidaan dee filaya marka xal soo kordhin mayso taas waxase weeyaan hadduu gaalnimo faafinayo dhinacyo kale ha looga wareego ama maamulka ha laga ashkateeyo hadduu kari waayana bulshada ha loo sheego waxaan in la fadeexadeeyo la fashiliyo tan kale la xidhiidha cadhada in la yidhaahdo muslimkii bay meelaha bam ku garaacayaana inaguna xabadkan unaan ka goosano an inaga soo horbaxay unaan qaniina inaguna taa laftigeed waxaa laga yaabaa inay dhiiriso waa dhowto markay arkaan dadkii oo kacdoon sameeyey iyo maamuladii oo iyaga uhiilinaya inay soo badiyaanba wixii kristanka faafinaya iyo wixii dalxiisaya iyo inay soo badiyaan oo halkaa ay awood kasii helaan marka wuxuu wuxuu u baahan yahay marka munkar la suulinayo laftiisa mafaasid iyo masaalixda in la isu eego maxaa taloo maslaxaad ku jirta maxaase mafsado ka dhalan karta marka hadday meeshii ka darayso oo wax islaam uga soo kordhaya aanu jirin tallaabadaa inaan la qaadin wey asalkeedaba qofku markuu tallaabo qaadayo waa inuu fiqa almuwaasana fiqiga wax isu miisaamisa waa inuu maaragtay wax ka yaqaano qofkana wuxuu karayaaba ilaahay kula xisaabtamaya maalinta qiyaamaha ee wax dhibi aanu ka imanayn markanuu nebigu leeyahay qofka munkarka arka gacan ha ku suuliyo af ha ku suuliyo qalbiga ha ka naco waxaa jaranjarooyinkan uu u samaynayaa macnaha haddii gacan isagoo kuba fulin karaya dee aanay dhibaato ka weyni ku imanaysa isagii ama aan natiija ka soo kordhay ama sharkii iyo baatilkii uu kusii bararayo dee inuu derajada labaad u guuro wey derajadii labaadna haddii ay kaba daraysaba inaanu markaa raalli ka noqonin adugu wax badan in la isu miisaamoo la eego ayaa loo baahan yahay wahum calaa wahum yadun gacan keliyay u yihiin muslimku calaa man siwaahum cidda ka soo haray muslim iyo gaal markuu ishelo ma qaybsamaan muslimku muslimkan gaalka soo kaxaysanaya ele ii garaac kuwa kale oo madaxa iga garaac si aan madax ugu noqdo oo adiguna intaada ka gooso anigana ii garbaduub kaasi dee wuxuu yahay laba yaqaano ee muslimka laga hadlaya waa kaamiyirka qaba istaraatiijiyadda la nool wey wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu aayaddii kale walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum xadiidku barnaamijkaa siyaasiga ah ayaa uu ka hadlay qadiyadan kale saxiifada iyo xaashida la xidhiidha saxiifadan waxaa koobanoo calecayineedaa ku qoran laakiin maaha saxiifada ay ka sheekeeyaan raafidada nimanka la idhaah ullaatu shiica shiicada kuwooda talax tegay waxay ka sheekeeyaan saxiifad iyo xaashi uu nebigu cali u qoray duuluhaa sabcuuna diraacan bidiraaci rasuul oo dherarkeeduu yahay toddobaatan dhudhun oo dhudhunkii nebiga ah yaa hayeyba waraaqa intaa la eg waraaqa berigaa waxaa lagu qoraya jirif iyo garabka geela iyo caleemaha balballaadhan iyo hargaha iyo bal waaye toddobaatan dhudhun xaashida ahayd madbacadda samaysay halkeebay ku taalay yaa maskanatahum markaasuu dabeedna u yeedhiyey cali baa midigta ku qoray fiiha alfu baab kun baab baa ku yaalay yuftax fii kulli baab alfu baab baabkii walina kun baab baa uu ku jiray fiiha kullu xalaalin wa xaraam waxaasoo dhan baa ku jira taasi waa khuraafaat waxaynu soomaalida wadaadadooda ku arki jirnay kitaab kuusawaho yaa caliyu yaa caliyu yaa caliyu yaa caliyu baa ku qoran faqrad walba baarigaraaf waliba markuu bilaabmayo waxaa ku qoran yaa caliyu waxaaya waxaaya waxaasaa jira yaa caliyu waxaaya waxaaya malaabriyahan abaan aragbe marka waxaa loo yaqaanay wasaaya cali dardaanadan nebigu siiye cali waa waxaa shiicadu ay iska qorteen ee berigaa uu joogayna soo baxay uu deerifeeyey dee nebigana waa tii beri yeelaysa caaisha lahayd qofka aada maqashaan isagoo la nebi maxamed buu ayaa wax qariyon wax sheegin waa beenaale ilaahay baa yihi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalat wallahu yacsimuka min annaas rasuul allow gaadhsii dadka wixii ilaahay uu kugu soo dejiyey haddaanad samayninna dee maad gudanin ammaanadii qadiyadda nebigaa ka jawaabay oo cali sheegayuu leeya faham ilaahay uu qofka siiyo kitaabka qur-aanka uu fahmay nebigu waxau ihi innamaa ana qaasir wallahu lmucti wardadow anigu waxaan ahay qaasir magaciisu qaasir dee nebiga calayhi salatu sla inankiisuna qaasim baa la odhan jiro abulqaasim buu ahaa isaga laftiisuna qaasim baa la odhanaya nebiga war anigu qaasim baan ahay cilmigaan qaybinaya wallahu huwa almucti ilaahayna isagaa bixiya culimada waxay ku fasiraan fahamka isagaa bixiya cilmigii waa la sheegaya waa la gudbinaya dadkii baan gaadhsiinaya laakiin dadku wuu kala record wanaagsan yihi waanu kala weel fiican yihi waa kii lahaa markii udambeysay khudbaddii u dambeysay ujeedinayay macnaa xajat lwalaac faruba mubalaqin awcaa min sami balliquu canii walow aaya faruba mubalaqin awcaa mi muballiqin maaha waa mubalaqin awcaa min sami calaa siiqati ismi lmafcuul wuu badan yahay nin la gaadhsiiyey oo kii gaadhsiiyeyba ka aqoon fiican marka cilmiga wuu u baxaa oo cilmi waa la gudbiyaa laakiin dadka la gaadhsiiyey ilaahay baa fahamka uqaybiya ninna weligii waa lagu akriyaya uu soo ligan yahay un ninna hal mar un baa loo sheegaya markaasuu isagiiba sii kala dhalinaya oo tafaasiil u yeelaya marka cali taasuu ka hadlaya aygula yaabina buuri dee marka haddii aan anigu faham dheeraada qur-aan ka keeno oo abal xikam baa la odhan jiray calino wixii had iyo jeer la maarayn waayey baa loola iman jiro qaybta garsoorku aada ugu wanaagsan iyo istidlaalka nusuusta cali fuqahadii buu kamid ahaa waaweyne asxaabta وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية إنير وجد رأسها مدحيد وحل هلي قد رب يدو لبربريي بين حجرين لما نجح دحدود إن أنت ير لما نجح مدحيد لا يسود يقول لك بربريي يدو خيخ لها يستالو يمدو فسألوها ويويديان إن أنت يرين أصحاب من صنع بك هذا arrinta yaa kugu sameeyey ku bashuuqiyey fulaan ma hadli karayso dabeedna waa loo soo dhigaya hadalka fulaanun ma hebel baa fulaanun ma hebel baa maya bay leedoo madaxa yar dhaqaajinaysa xataa dad dee dadkii aanada godabtu ka dhexaysa oo dhan baa loo sheegay ciddii markaa dilkan aanada u noqon lahayd xataa dakaruu yahuudiyan mid yahuudi ahaa oo khabiis ahaa liitay oo dadlays ahaabaa magacii lagu daray magacyadii ma hebel kii yahuudiga ahay hebel miyaa fa awma'at bira'siha madaxeedii bay saa ugu shaartay ay leedahay haa macnaha haa bay ku ishaartay fa ukhida alyahuudiy yahuudigii baa laga dhab baa la soo siiyey fa aqara waa qirtay oo wuxu uhi annagaa madaxa ku bashaaqina fa amara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu amar ku bixiyey an yuradda ra'suhu madaxiisa in lagu burburiyo bayna xajarayni laba dhagax dhexdood waa nimankaa dhagaxaasaa ku wanaagsanaa waa iminka dadka dhibay waaya miyaad qiratay buuhi hebel ah halkan casahana sallaxanna u barkiya buuri caso weyna dusha kaga dhufta warkuba ha yaraadeen muttafaqun calayhi walafdu limuslim xadiidkani markaa wuxuu tilmaamayaa isaguna in gaalku hadduu dilo qofka muslimka ah loo dili doono qoladuu doonayaba ha ahaadee xooguu doonayaba ha yeesho waa mid wuxuu tusinayaa oo kale shayga qisaaska la idhaahdo qisaas ilaahay wuxu uhi walakum fi lqisaasi xayaa marka qisaastu waa raarraac marka qof la qisaasayo wixii uu wax ku dilaa lagu dilaya wixii uu wax ku dilay looga nexi maayo leannahu isaguba kamuu nixin la odhan maayo war dhiiggaa iyo dhakadaa iyo maskaxdaa caanaha noqonaya finiinaya xuquuqulinsaanka sidaasi ma waafaqsanee xabad ku dila la odhan maayo dee xuquuqulinsaankii isagaaba ka tegay kolkuu isaguba kolkii hore ficilkan geystay marka dhimasho waa isla dhimashae siduu waxu dilun weey ninkii gabadh in loo dilayo xadiidkanina muujinaya oo aan la odhanayn iyaduna waa gamboolay dumar kanna waa qoodhoole waxaasi ma jiro xadiidku wuxuu muujinayaa damaca iyo kibirka iyo naxliga yuhuudda riwaayo kale siday tilmaamaysay wuxuu ku maaguu ku damaaciyey in yaroo weesaakiyo dahab ay xidhnayd aatuug buu ahaan guri weyno intaa yar buu ku damaaciyey dabeetana aad ka furatid buusi naxariis darada yuhuudigu waa taa dhagaxaasay beriga ahayd iminkana dee madaafiicda iyo kimikalka iyo bambooyinka waa kuwa carruurta muslimiinta ku laynaya la eeganaya dilku qofku haddii uu dee u dhigan yahay hab burcad oo kale lagala tashan maayaba dadkii qofkan la dilay xigtada u ahaa inanta yar xigtadeedii meeday oo ninkan ma dilaabo ma odhanin nebiguye indhuhu u geliyey oo isagii baa dhagaxa laqsiiyey jumhuurulfuqahaa waxay ku tegeen mar haddii qisaasuu yihi qisaas alqisaas oo atatabuc wey qofku waxa wax ku dilay baa lagu dilaya saasay madaahibtu u badan yihiin واkتاaرh شhيk الإسلام إلى أن الجاني يqتل بمثل mا qتل bه إن kاna مثقلا فيqتل بمثqل وإن kاna محددا فبمثله وإن cاaqبتم فcاaqبوا بمثل ma cوqبتم bه wixii laydin geysto kale idinkuna geysta أحmed بن حmbl ayaa madhabtiisu laba fraar leedahay fraarba wuxuu sheegayaa in wax kaleba lagu dili karo sida seef iyo sikiin iyo aada ugu taa qudhigeeda de waa iska oo wuxuu soo daliishanayaa xadiidkii uu nebigu yihi waidaa idaa qataltum fa axsinu lqitla marka wax dilaysaa dilka hagaajiya kaasuu la akriyaya aduu kollayba haddii taa laftigeeda dariiqada loo dilo waa ansaxaysaa laakiin dee marka aayadda iyo la ega xadiidkan fasirayaba saas oo kale allahuma ilaa haddii dee sharcigu aanu waxaa diidin qofkani waxa uu wax ku dilay haddii sharcigu aanu ogolayn laguma dilayo waxaynu uga jeednaa masalan sixir buu wax ku dilay wuxuu wax ku dilay sixir buu ahaa dee sixirha lagu dila lama odhanayo ama liwaad iyo zine iyo wax dariiqo noocaasoo xaaraana buu wax ku dilay waxaan dariiqo xaaraan oo sharcigu ogolay haddii wax ku dila wax laguma qisaasayo seeftaa loo guuraya marka xadiidkan mustafaadaadkaasoo laga qaadanayo dara kayfiyada wax loo qisaasayo iyo dadka waxayna su qisaasaya caynka ay noqonayaan iyo ta inahaas u jawaaba u yihi aynu soo aragnay وعn cmrاan بn xusayn radي الlah عanه أna غulaamا nin yar لunaasi فqarاء oo dad fuqara ahy lahaayeen hulaamku adoon adoon ay iska lahaayeen dad fuqara ahy oo aan waxba haysanin ayaa qadaca gooyey uduna hulaamin addoon kale dhegtii liunaasin akhniyaa dad maalqabeenihi ay leeyihiin qoladan maalqabeenka addoonkoodii ayaa dhegta la goostay kan goostayna dad fuqaraaba caleh fa atow nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga u yimaadeen falam yajcal lahum shayan waxba ugamuu soo qaadin mag iyo qisaastoona rawaahu axmed wathalaata biisnaadin saxiix waxa ugu wanaagsan xadiidka lagu fasiray waxa weeye qisaasumuu soo qaadinoo kan dhibka geystay baa ilmo yar ahaa marka shuruudihii qisaastu wadaa moogta ayuu si dadban kuugu tirinayaa nusuustoodii nusuustii sheegaysa shuruudaha qisaas ayuu tirinaya axaadiista markay laleeyahay qofka muqtasuminhiga ee laga qisaasanayo shuruud intaasoo shardi baa loo shardiyaa shardiba waliba waa inuu daliil helaa marka kani wuxuu daliil u yahay qofku waa inuu yahay qof baaliqa oo qaangaada caaqilahoo miyir qaba hadduu waalan yahay ama sabi yahay waxba lagama qisaaso sababta u qisaasi waayo waa sidaas liannahu gulaam waxa weeyaan qofka inta badan afar iyo toban ji camro bnu salima nebiga wax la cunayay nebigu wuxu uhi yaa gulaam sami illah bismi illah dhe ghulaamow kan yarow ku yar bu ahaa de ghulaam waa inoo haya taasi waa mid umuu soo qaadin wax la yidhaahdo mag leannahu xadiidkaaba ka jawaabay oo dadkii magta bixin lahaabaa fuqaro ah ciddii magta la weydiin lahaa ilmaha yar iska lahaydna iyagina way faramadhan yihin meel maran muxuu mawd ka qaaday marka kisaastiina waxbaa ku gudban oo da-dii baa ku gudban magtii la bixin lahaana dee waaba caydhba dad caydha wey marka waxaa laga yaabaa inuu nebigu taas oo kale isagaa magta bixin jiray markay xaaladdu caynkaa tahay baanka muslimiinta ayuu magta ka bixin jiray xaaladahaas oo kale marka sidaasay ku tegeen iyagu markaa waxaa laga faa'idaystay inaanay qisaasi udhaxaynin caruurta iyo dadka la idhaahdo majaaniinta qofka inuu mukalaf yahay wey mukalaf xaaladaha qaarkood oo baanka laga bixinayaa jira dawladda isla marka uu qof dhintay iyadoo dayn lagu leeyahy daynta waa in laga bixiyo marka uu qof qof kale dhibaato u geysto ee kii dhibka geystay waxba aanu haynin isaga iyo ehelkiisa waa in baanka laga bixiyo sidoo kale marka dhibaata ay ka dhex dhacdo laba qolo ee la garan waayo qofkan ciddii dishay cadaymo loo waayo markaana waa in laga bixiyo baanka xaaladahaaso وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا نن طعن أيا كتاغي رجلا ننكلي أيا بقرن جيس بكتاغي بقرن جيس بكتاغي هل كيف في ركبته شلف كيس geesun buu qaaday ma gees lo-aadba ma mid riyaadba gees fiiqan intuu qaadun buu tigaantig ugu tuuray mid ay islaayeen dabeedna halkaa lowga meelihiisaa qoyan ee godan ayuu daf ka yidhi ilaa asxaabba ha ahaadeen dadku e way isku xanaaqi oo ilaahay ba abuurtayn malaa'ig maahe fa jaa-a ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam kii dhibanaha baa nebiga usoo ashkatooday diin iyo dunyaba isagaa loola soo cabanay faqaala wuxuu ihi kii dhibanaa aqidnii ii qisaas faqaala markaa nebigu wuxuu yidhi macnaa qawdka qawadka iyo had iyo jeer iyo qisaastu waa isku macno aqidnii ii qisaas weeye oo ninkan intii uu igu dhuftay aan ku dhufto ama iga go faqaala wuxuu ihi xataa tabara'a barorta bogso baroorta nabarkaagu ha istaago wuxuu dhib keenaa si ay u caddaato baroorta cagta u yaro dhigoo yaro bogso mabuu hakanina uma jaa-a ilayhi haddana mar dambuu soo noqday wakti ku dhow fa qaala aqidnii maya waxaan ku yidhi i qisaas ninkii ma joogaysid soo maaha waan ku qisaasaa fa aqaadahu wuu qisaasa dee halkii geeskiiumaa lasoo qaadayo ama isagaa ka taaga ama qof kaloo loo diray ayuunbaa intii in leegu unuga taaga uma jaa-a ilayhi mar danbuu yimid intii loo qisaasay kadib fa qaala wuxuu uhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay ow dhibanii hore cabanaya cadhaj waa laangaroobay baashii lugahayd way tawafta fa qaala wuxuu ihi qad nahaytuka war waan kuu diidoo waxaan ku idhi ha qisaasanine horta bogso baan ku idhi fa casaytanii markaasaad i caasidoo waad diiday taladaydiniyow faabcadaka allahu ilaahay ha ku fogeeyo wa badala carajuk wa badala wuu buray carajuka laangarhanimadaadii wax ka soo qaad ma leh weligaaba iska dhigtay buui waxaynu islaamay alla ha ku fogeeyo caasi baa tahay sababtaad na diiday ma aha iminkana laangarhanimadaada ah wax laga soo qaadaya ma jira qisaas iyo magtoora arina kala wadi wey intaasi markay dhacda kaasi tijaabadaa uu noqday uma nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu diiday an yuqtasa in la qisaasto min jurxin qoon iyo nabar qof inuu qisaasto wuu diiday xataa yabra'a saaxibuhu ilaa saaxiibkii uu bogsado macnaha ilaa uu qofkaasi bogsanayo in aan loo qisaasanin weeye ha bogsado horta xataa yabra'a ilaa uu bogsado saaxibuhu saaxibu ljurxi qofka nabarka qabaa jeeruu bogsado waa inaanu baadi doonin in loo qisaaso macnaa qofkan dhibanahay jeeruu bogsado nabarkiisu istaago inta ka horaysa yuu dalbin in kisaas loo qaado rawaahu axmed wadaaraqutniy wa ucila bilirsaal xadiidku waa saxiix weeye axaadiis badan oo xoojinaysa ayaa isugu timid oo markaa saxiixun ligayri qaybta muxadisiintu u yaqaanaan wey xasano badani markay isu tagaan bay ligayrihi noqdaan waa saxiix xadiidkani markaa macnaha uu ninkani nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy hebel baa gees iga taagay jilibka markaa i qisaas bal soo bogso bal soo bogso markii saddexaad buu nebigu u qisaasay markaasuu nebiga kusoo noqdo wuxuu ihi dee meeshii waa laangaray adinkii waa laangar u noqday dee kol haddii aada caasiday buu taladaydii qaadan weyday nahyigii wixii aan kuu diiday inaad ka joogsan weyday allaha ku fogeeye waa baatil carajkaagii carajku waa laangaranimada wax ka soo qaad male intaa kadib go-aankiisu wuxuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qofna yaan qisaas loo fulinin ilaa qoontiisu istaagto magtiina waa la mid marka xadiidkani macnaha uu bixinayo ee kaasa way isla waafaqsan yihiin jumhuur lculamaa culimadu see u badan yihin waxa weeye haddii magay tahay iyo haddii ay tahay qisaas qofka goorta magta loo qaadi karo ama loo xaqi karo nabarka ama loo qisaasi karo wa bacda alburi aw lilindimaal shaygay u yaqaanaan fuqahadu waa markuu nabarkaasi bogsade uu istaago walow sanamo badanba ha qaadatee laakiin inta saraayo laga baqayo inuu saamayn dambe keeno ama uu nabarkii sii fido oo waxyeelo keeno lama xaqayo lixtimaali saraaya sida ninkan oo kaleba saraayada ugu keenay waktiganna dadkeenu iyadoonu nabarkii bogsanin ayaa ay qadimaan iska dhoobo eri bay noqotaa sababaha kalifaya waxaa ka mid a xayraankii iyo busaaradii baa iska bato in wax laga dayaba adhi gorgiskii kadibba duruuf baa iska timi dabeedna dadku dhiigga oo aanay berigii hore iskama saamixi jireen ma saamaxaan iminka taasi waa mid qof waliba wuxuu leeyahay maya ku dhaqso haaradeer ha bogsado maya ku dhaqso waxbaanu haynin waxyaro ku qaxweeyaa buu doonaya ama u isku daweynay tu kalena way jirtaa faham kaloo qalad ahoo odhanaya nabaradani intaanay qarsoomin ee aanay sii libdhin ee baraadkoodu aada usii muuqdo qofkii ha loo xaqo ila haddii ha dhowto uu raago waktigu nabarkii aad buu u baaba-aya waxba laga arki maayo markaa dee qaniyadii yarayd iyo wixii xaqdintii iyo xagdimihii iyo waxaas weeyo bal intuu qolofta leeya bahalkani uu sii bidhaamayo dee ha lagu xagfiyo taasina waa fahamka loo qaldan waxaa la doonaya qofkan inuu wixii istaago dhibaato dambe inaanu keenin inuu ka aamin noqdo wey isagay dan u tahayba kan la xaqayo kan kale loo xaqayo laftiisa dan bay u tahayoo dee inta waxaan dhibaatadiisu ay weyn tahay wixii laga soo qadarayay baa badanaya hadhowta hadduuse bogsado wixii laga qadari lahaa waa laga yaabaa inuu ka fududaado nabarku waa inuu istaagaa labada dhanba saasaa udan waxay isweydiinayaan fuqahadu qofkan ma la qisaa haddii la qisaaso ama la xaqaba isagoon bogsanin ma ansaxaysa mise ma ansaxaysa imaamu shaafici waxa uu ku tegayaa way ansaxaysa waayo haddaanay ansaxayn dee nebigu ninkan umu qisaaseen qisaas iyo makti waa isku midune haddii ficilkani aanu xalaal ahayn muu sameeye nebigu marka qisaasiduu ninkan u qisaastay weli nabarkiiyoon bogsanin waxay muujinaysaa in la fulin karo in waktigaas oo kale ama loo qisaasi karo ama loo xaqi karo ayay muujinaysa wa ilaa muu galee nebigu arrin aan banaanayn taasay halkaasu ka faa'idaysa aimada kalena waxay leeyiin dee inkaartan uu ka daba tuuray ninkii iyo marka waxaa la eego waa inaanu hagaagsanayn waktigaa in la xaqaaba waxaa kaloo ay isweydiiyeen qofka way iska badan tahay taasine haddii qoontii ama loo qisaaso ama loo xaqo oo saraayo dambe ay timaado ama uu u dhinto ama balaayo weyne ay ku dhacdo ma loo soo qaadi karaa waxan dambe soo baxay mise looma soo qaadayo kan kolkaynu eegno waa inaan loo soo qaadayn mar haddii la xaqay mar haddii la qisaasay warkaasi wuu dhammaaday badala cala jukbuul laangaranimadaadi waa baatil waxba laga soo qaadi maayo halkaasuu ku tegey markaa waa nasiib wa fiihi ana itibaaca asharci huwa alkhayr walbaraka fi alxaali walmaal xadiidka waxaa ka muuqanaya si cad inoogu sheegay mar walba sharciga raaciddiisa iyo talada qofka aqoonta u leh caalimka ah raaciddiisa ayay barakada ku jirtaa laakiin qofku hadduu diinta isdhagamariyo oo wuxuu sharcigu uu yidhi uu qawado dee baraka la-aantaasuu la kulmaya baraka la-aantaa ayuu la kulmi doonaa sharcigaa habaarkanuu ninka nebigu habaaray ee uhi allaha ku fogeeyo waxa ay cuqubo iyo jawaab u tahay sharciga uu jiiday ee uu qawaday ayuu nebigu ku habaaray calayhi salaatu wasalaam had iyo jeer neefku nebigu ka xanaaqee uu habaaro wax sahlan maahayn oo qof dembi weyn kala gahay marka had iyo jeer nidaamka qadaaga ee islaamka inay dadku qawadaan maaha oo ay salugaan ee hadduu qofku isidhaado qofkan hawsha galay aqoon uma laha waa halkeeda laakiin haddii u ogyahay masaladan inay sidaa tahay oo qofkani uu asiibay oo uu ku diido waa daalim masaladan halkan wuxuu u keenay waktiga la qisaasi karo waktiga la xaqi karo waa waktiga uu bogsado taasaynu aragnay marka وعn أbي هريرaةa رaضي الله عanه qاaل اqتتلت امرأتاaنi laba dumaraa islaayay min hudayl oo qabiilada reer hudayl la idhaahda waqooyiga maka degta waa laba dangalay ahaayeen darataan ba af carabiga loo yaqaanaa darataan labada isku cagska ah isku dhibka ah inagana dangalaa la idhahdo labada nin wada qabo sha wuuna isku hinaaseenoo markaasay gawda iska saareen faramat ixdaahumaa middood baa waxay ku tuurtay alukhraa tii kale bixajarin dhagax mid baa intay soo qaaday waraaba tuur dhagaxan burburane kuusan ayay tii kale liqsiisay caloosha kaga dhufatay faqatalathaa way dishay wamaa fii batniha iyo ilmihii caloosheeda ku jiray intay dhagaxii liqsiisay naago ur leh ayay iyadiina dishay wixii caloosha kaga jirayna kow kaga siisay mid xoog weyn bay ahayd oo darbad bay liqsiisay faاkhtasamuu ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebigay u doodeen macnaheed waxa wey nebiga ayay u dacwoodeen faqadaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu xukumay ana diyata janiiniha dhiciskeeda yar magtiisu quratun inay tahay qura qura uurjiifkaa yar waxa ka waajibaya qura quradii baa la fasiray cabdun macnaa qoor weeye quradu cabdun aw waliina ama waa addoon ama waa addoon qof addoona labiyo dhadig midku doonaya ha ahaado addoonuun dee hala bixiye buu ama qiinihii waynu arki doonaa inuu shan halaad u dhigmayo taasi waa urjiiskii xukunkiisa wa qadaa wuxuu kaluu xukumay bidiyati lmar'ati gabadhan la dilay magteedii calaa caaqilatihaa ta dishay ayuu tolkeed saaray oo wuxuu uhi taa wax dishay xigtadeedana magtiibaa dee lagu leeyahy wa qadaa bidiyati lmar'ati magtii dhimatay gabadhii dhimatay magteedii wuxuu saaray calaa caaqilatiha tii dhimatay tii wax dishay xigtadeedi wawarataha wuxuu dhaxal siiyo uu yidhi tan dhimatay way dhaxlayaan waladaha caruurteedii iyo waman macahum ciddii la joogtay oo ninkeediia saasuu xukunkiisi noqdayo wuxuu yihi tan dhimatay dhaxalkeedii waxa leh ninkeedii iyo caruurteeda ta wax dishay magtii waxaa bixinaya tolkeed marka geedkii nin ahaa magtii waxba kamuu bixinine wuu qaatay anaga waxa weeyaan hadday iyada wax disho qaad waxba ka bixin maayo magtii tolkeed baa bixinaya lakin isaga u xaadiraya aynu isleenahay wey horaa idinkuma yarabkii iga qaadeena waay markii dabeetana sidaa arrintii ay ku dhacday ee gabadhii dhimatay iyo uurjiifkeedii labadiiba uu nebigu xukumay magtii ciddii lagu leeyahayna tawaxdishay tolkeed ay noqotee sidaa uu ku kala diray ayaa waxa hadlay nin kana hadlay waaya faqaala waxa uu ihi xamlu bnu naabiq alhudani ninkaasi baa waxa uu leeyahay waa ninkii qabay labada naagood labadan dumara ninkii qabay wey ayaa waxa uu ihi yaa rasuula allah kayfa yugraq oo dee sidee loo magnabi man laa shariba mid aan waxba cabbin walaa akala aan waxba cunin walaa nadaqa aan hadlin wala istahalla aan dhawaaqinba oon codba yeelanina dhicis yaroo meel ku hilan ahaa fa milu dalik kaasoo kale yuallu dee hadur baa laga soo qaadaa isagii baaba nebigii barbar eryeyda fa milu dalika kaasoo kale yuallu ee yuhdar hadur baa dee laga soo qaadaa wax muu cunin wax muu cabbin mabuu hadalba codna xataa muu yeelanin shanta halaad maxaad kaga soo qaatay ama adoon ura halkaasuma yudalu waa hadur baa laga dhiga faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu dee nebigii ummadu ahaayo xakiime wuxuu arkay ninkan inuu jahliyuun hayo laakiin de mid gaalahoo canaatamaya aanu ahayn albadow nusrijaa inuu dee macnaha xoogaa yar jahliyuunuu jiro usii dheeraan mayno dee kollay asxaabi waa yahay laakiin dee asxaabta qaarkooda waktigaasoo islaamo reermiyi aho wax laga yaabaa in jahli jiro jahli wuxuu ihi nebigu innamaa haada kani min ikhwaani alkuhaan faaliyayaasha walaaladood buu ka mid yihi min ajli sajcihi hadalkan isku toosan alladii kaasoo sajaca uu isku taxay hadalkan isku toosan sida afarayda ee uu isku taxay marka la eego wuxuu u hadlay sidii faaliyayaashu u hadli jireen ilaa faaliyuhu markanuu daldalmayo waxbuu dudubiyaa isku toosan man laa shariba walaa akala walaa nadaqa walaa sahalla waxaasinbuu isku daba taxay war sidii faaliyayaashu u hadlay buu ninkani min ajli sajci aladii sajaca sajciga waxaa la idhahdaa hadalka isku toosane aan ahaynna gabayga habal sida gabayga isku toosan laakiin aan gabaygii ahayn ninkii saasuu ku yidhi xukunkiina sidaasuu ahaa waaya riwaayadan kale waأkhrajahu abu daawuud والنasaaئي min xadiiثi بni cabaas أna cumara radia allahu canه cumar bn khadaab sa'ala wuxuu weydiiyey man shahida ciddii goobjoogka goobjoogga u ahayd qada'a rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga xukunkiisii fi ljaniini dhiciska iyo uurjiifka uurjiifka aan idhaahne dhicisku waa waxa soo dhashee fi ljaniin uurjiifka uurjiifka magtiisa yaa goobjoog u ahaa wuxuu nebigu ku xukumay ayuu yidhi qaala faqaama waxaa istaagay xamlu bnu naabiqa ninkan labada dumara qabay ee islaayeen ayaa istaagay ee hadalka hore soo taxay waktigii cumar buu istaago fa qaala wuxuu uhi kuntu bayna imra'atayni laba dumaraan kala dhex joogay waxaas bay u ahay fadarabat ixdaahumaa midkood baa ku dhufatay alukhraa tii kaley qoon ku dhufatay oo ay dishay ilmihiina ka soo tuurtay marka saasay labadiiba isku raaceen marka nebigu wuxuu ku xukumay in uu qurro noqdo addoon u dhigmo shan halaad fadakarahu mukhtasaran xadiidkii oo kooban buu sheegay wasaxaxu ibnu xibaan alxaakim xadiidku waa saxiix weeye marka xadiidka waxyaabaha aynu ka faaidaysanayno ayuu ka mid yahay urjiifka laftiisa in lagu xisaabtamayo waa lagu xisaabtamayaaoo mag buu leey magtiisaasina waa shan halaa waxa labaada xadiidku uu muujinayaa in dilka noocanihi uu ahaa shibhu lcamd mid camdi shabaha marka sababtuu nebigu uqisaasi waayo shibhulcamdi buu ahaa waa qofkii oo qof kale lagu dhufto ku dhufto waxaanu ka filaynin inuu dilayo marka dilkeeda umay jeedin waxaynu ka faa'idaysanaynaa had iyo jeer dilka khata'a ama shibhulcamdiga magtiisu qofka dilay inaanay saarnayn tolkiisa lagu leeyahy tolkii baa lagu leeyahy camdiga ayuunbaa qofkii dhibgaystaha lagu leeyahy farqigaasaa udhaxeeya ana diyat aljaniin aladii saqata mayitan bisababi ljinaayati qura waqadara alfuqahaau qiimata hadihi lqurati bikhamsin min alibil tuurasu canhu kaanahu saqata xay marka shantaa halaadun wey haddii uu soo dhacay isagoo baktiya hadduu soo dhaco isagoo nool lab iyo dhadika uu yahay baa la eegaya waa magtiisi oo dhicisku sidiisaba xukunkiisa waxa bedela nolosha hadduu isagoo nool soo dhaco wasiqtu kalkabiiri in daharat fiihi amaarathu lxayaa waa kuwa shicir ku taliya fuqaadi qof weyn oo kaleu noqdaa haddii uu isagoo nool soo dhaco inuu dee leeyahay xubinkii ragga iyo kii dumarkuunbaa la eegi marka de waa magti ama konton halaad ama waa boqol halaad lakin hadduu isagoo baktiya soo dhacdo soo dhaco ilaahay idankii sagaalkii biloodba ha u dhamaadeen oo dhamaystirnaadeen waa shan waa janiinun baa loo tixgelay marka waxa ay fuqahadu tilmaamaan soo dhicidda ayaa shardiya bay idhaahdaan haddaanu soo dhicin oo waxani caloosha inuu ku dhinto oo sidaa qofkii lagu aaso mag ma laha bay idhahdeen waxay ku cileeyaan ama ay ku sababeeyaan waynaan garanaynin waxaan uurta ka buurnaa ooridan uurteeda waxa ku jiray inuu fiix ahaa iyo inuu naqas ahaa iyo inuu ilma ahaaba inaan kala garanaynin bay idhahdeen sidaa darteed marka uu soo dhacaa unbaa lagu xisaabtamaya laakiin culimada casrigu waxay tilmaamaan haddii cilladu ay taa tahay oo la helo qalabkii sheegaya waxaan meesha ku jiraa inuu ilmo yahay dee markaa isagoo caloosha ku dhintoo lagu aasay baa lagu xisaabtamay ile cilladu wuxuu leeyahay ha soo dhaco waxaa laga doonaya in la gartay inuu ilmo yahay ila qaarkoodoo muddo uur lahaa dumarka ayaa fiix shan kiilooya laga jaray soo maa qaarkood baa naqas unuu ka soo baxay way dhacday marka si loo hubin karo inuu ilmo yahay in la ogaadaabaa muhiima marka yuu soo dhicin de haddii calooshii lagu ogaaday inuu ilmayo dhakhaatiirtu sheegeen waa lagu xisaabtami dabiibka markhaatigiisu waa muctabar mid lagu xisaabtamayo wey caddayntiisu waxaa kale isweydiiyaan war magta hashan magta ah magta xukunkeedu dee muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa in qofkani uu xoolihiisii oo dhaxalkiisii ay tahay oo matalan waxaa laga soo qaadayaa bay yidhahdeen intuu isagu dhaxlay in laga sii dhalay intuu isagu yeeshay in laga sii dhaxlay intuu isagu yeeshay in laga sii dhaxlo saasaa loo xisaabtamaya marka qaybaha qofkii magtu waxay ku jirtaa wixii laga dhaxlay marka gabadhan dhimatay magteedii uu nebigu yidhi bixiya tolkeedow urjiifkiina la yidhi hala bixiyo magteedii iyo dee urjiifkiiba waxa qaadan doona ninkeedii iyo xaggaasay ukici doonta iyo carruurteeda sajciga ama kalaam toosan oo aftahanima ay ka muuqanayso iyo isku hagaagsanaan inuu qofku jeediyo lama diidana laakiin waxa uu ku diidan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam takalluf waxaa ka muuqanayay inuu sharcigana kaga hor yimi afmish aftahanimadan isla markaana uu iskareedaya waxaan ilaahay u abuurin uu isku dhibaya qofkan haddii laakiin hadalkan qofka mid ilaahay u sakhiray oo codkarnimo ay ka tahay xaalad caadiyana uu ku sheego oo aanu diin iyo sharci toona ku diidaynin ama dadba uu ku qancinayo way ka dhici jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu la hadlayay heeran saareed amaa inakum lataqiluuna cinda amac watuktiruuna cinda alfazac hadal isku toosano saasa buu kula hadlayay ducooyinkiisii bay ka mid ahay sida riwaayada muslim sheegaysa allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa qawlin laa yusmac wa qalbin laa yakshac wa nafsin laa tashbac acuudu bika min haulaai alarbac waa erayo cayn ku soo wada arooraya oo faasiladooda iyo gebagabadoodu waa hadal masjuuc ahoo isku toosan weeye ducadaas riwaayaduna saxiixa muslim baa wariyey laakiin takalluf kuma jiro waa hibe ilaahay uu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam labadaasaa u baahan in la kala fahmo waaya masalada dhiciskii yaraayoo caloosha laga soo ridayo inay xaaraan tahay hore aynuu soo xusnay marun bay bannaadaan kartaayoo waa marka dhakhaatiirtu ay caddeeyaan hooyada in geeri ay gaadhayso khatar ku jirta haddaan kan laga soo ridin marka labada dhibaato ka yar baa la xamilayaa oo ah ilmaha in lasoo dhaafiyo si hooyada u badbaado waxaa kale ay aimada qaarkood majaamicda fiqiga ah ama kulanka fuqahada muslimiintu ay waxyaabahay fatwoodeen ka mid ah haddii dhakhaatiirtii combyuutarka ku eegeysa ay caddeeyaan ilmahan inuu mushawah yahay oon dee macnaha suuraddii ilaahay u abuuray ay silan tahay macnaha qof noolaan karaya aanu ahayn yaa laftigeeda in laga farsamayn karo intaa wixii aan ahayn maya marka la farsamayn karaa waa xaaladaha khatartu ay meesha jirto un wey laakiin in la yidhaahdo way xidhiidhkeedii baa badatay oo way dhalaysaa un ama way tarabadisay ama duruuf baanna hayso oo waana aan kari karaynin waxsiintoodii iyo wadwadkoodii iyo waxaa mar hadduu calool galay ha ka had inta hore ay ahayd inaad waxyar farsamayseen mar hadduu calool galo alla abuuray iskaga had naxnu narzuqukum wayaahum buu ilaahay kugu jawaabay adiga iyo iyagaba anaa biilin doonaa wacan anasi radia allahu canhu ana rubayc binta nadr inantaa magacaa la odhan jiray anas eedadii weeye camatahu anas eedadii kasalad waxay jebisay inantani saniyata jaariyatin gabadh kale dhoosheed gabadh kale ayay ka jebisay dhool faalabuu ilayha alcafwa cafis bay weydiisteen inantan qoonta geysatay qoladeedii baa yidhi fadlan naga cafiya oo yaana laga jebin inanta naga qisaas fa abow way diideen qoladii xigtada u ahayd tan dhibka loo geystay fa caraduu larsha mag bay u bandhigeenoo waxay dhahan haddaba aqisaasina magaan idin siino fa abow way diideen anas eedadii baa jiq lagu siiyey faatow rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigii bay u yimaadeene u soo cawdeen fa abow ila alqisaas qisaas waxaan ahayn ma ogolin bay nebigana anas baa xokayn u ah waana eedadii marka dee rasuulku ma yaqaan hebel baa igu dhowya waxaana sharciga ilaahay uu yaqaan faamara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bilqisaas nebigu qisaasku amar ku bixiyo wuxu uhi anasow edadaa waa la qisaasaya anas ibnu nadr waa anas kale isaguna oo adeeru ah anaskan waa mujaahidkii dagaalka gale uxud keligii shahiidayay macnaa waajahayay baan leeyahy keligii colka ee ku shahiiday uxud fa qaala wuxuu ihi anas ibnu nadr oo anas kii anas ibnu malik adeeru ah inantan qoonta geysatayna ay walaala yihiin ee la yidhi hala qisaaso ayaa naxariis badan baa qabato walaashii buu naxayo wuxuu ihi yaa rasuula allah atugsaru miyaa la jebinayaa saniyatu rubayc inanta rubayc la yidhaahdo iminka madhooshunbaa qof laga siinaya iyadoo iska soo taagay laa la jebin maayo waladii bacasaka bilxaqi baan ku dhaartay ilaahay xaq ugu soo diray laa tugsaru saniyatuha inantan dhoosheeda lama jebinayo way ku yarqaloocaan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ihi yaa anasu waar anasow waa ninkii inanta ay walaalahaayeen kitaabullaahi kitaabka ilaahay alqisaasu weeye fiihi lqisaas anugu waxaan ku hayaa kitaabka ilaahay qisaas baan kugu hayaa inantu walaashaa ha ahaato inagu aan saaxiib ha ahaano macnaheedu waxa weeyaan iyadaa wax geysatay wixii ay geysatay wax la egun baa loo geysanaya kitaabka saasaan kugu haya markii arrinku halkaa adagu taagan yahay baa ilaahay wax kala furdaamiyeyo fa radiya alqawmu qoladiibaa waxay ku raali noqdeen mag ama way raali noqdeen undheh facafo way iskaba cafiyeenba qoladii inantaa dhoosha laga jebiyey la socotay ayuunbaa maca inantoodii raali noqdo waabay cafiyeen oo qisaas iyo magba way ka cafiyeen fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu intuu yaabay baa wuxuu ihi inna min cibaadi illah wardadii oo addoomaha ilaahay waxaa ka mid ah man mid baa ka mid ah low aqsama cala allah hadduu ilaahay ku dhaarto la abarahu ilaahay uu samafalayo oon dhaartiisa lagu fashilinayninba oo aan lagu fadeexadaynayn warbal awliyada ilaahay way noocyo badan yihiine ninkan iska dhaartay isagoon waxba gacanta ku hayn waxna ogeyn ee dhaartiisii aan ilaahay ku fadeexadaynina si dhaqsaa ilaahay u furdaamiye eega